bismillaahi raxmaan raxiim habeen wacan oo wanaagsan dhegeystayaal idilkiin meel kastaa joogtaan iyo si kastaad noo maqlaysaan kusoo dhawaada barnaamijka wareega wararka dalsan
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa arbaco taariikhdu ay ku beegan tahay saddexda bisha koowaadee janawari qodobada barnaamijka caawa aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa dowladda federaalk soomaaliya oo si kulul kaga hadashay hadal kasoo yeeray xogayaha urur goboleedka igaas ee ku aadanaa heshiiska badda somalilan iyo ethoobiya ay wada gaareen barnaamijkan kusoo gudbin doona waad ku maqli doontaan qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan haddii rabbi uu ka raali noqdo waxaa ka mid noqon doonaa banaanbaxyo looga soo horjeedo heshiiska soomaaliya iyo somalilan iyo etoobiya oo ka dhacay magaalada muqdisho garoonka injineer riiso stadium ayuu ka dhacay wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya xildhibaano iyo mas-uuliyiin dowladeed iyo boqolaal qofood ama kumanaan qofood oo ka mida dadka caasimadda ayaa banaanbaxaasi ka qayb galay qodbadihii halkaasi laga jeediyey mas-uuliyiintii ka hadashay ayaan barnaamijka kusoo gudbin doonaa oo aad ku maqli doontaan qaar ka mid a shacabweynihii maanta ka qaybgalay banaanbixii ka dhacay garoonka injineer riisow stadiumna waxa ay dareenkooda ku cabireen tix iyo gabayo iyagoo qaarkood ka dhiidhiyey ficilka dowladda etoobiya ee ku dhaqaaqday qaar ka mid a ciidamadii hore ee xoogga dalka soomaaliyeed oo ku naafooway dagaalkii zaman zamanna waa ay ka hadleen arrintaas iyagoo sheegay inay diyaar u yihiin in mar kale iyagoo naafo ah ay galaan dagaalka etoobiya barnaamijkan kusoo gudbin doonaa oo aad ku maqli doontaan haddii rabbi uu ka raali noqdo qodobadaasi waxaynu kusoo kordhayan barnaamijka kusoo qaadan doonaa tibaniya diyaarin waa anigoo cabdisalaam juulo shaakir cabdiwahaab cabdiqaadir xasan afar sameynaya waa mar kale iyo wareegga wararka dalsan
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo wasimaa ifajigan ayaa laga rabaa
Thank you.
mar kale habeen macno wanaagsan aan ku bilowbo markan magaala baxyo waaweyn oo looga soo horjeedo heshiiska etoobiya iyo somalilan ee ku aadan arrinta badda doodbaxadaas waxaa ka qaybgalay kumanaan qofood oo kamid ah shacabka caasimadda waxaana lagu qabtay garoonka injineeriyiso stadium exconis ee ku yaala caasimadda waxaa ka qaybgalay kumanaan qofood oo kamid ah shacabka caasimadda mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir wasiiro iyo xildhibaano dadkii halkaasi ka hadlay dhammaantood waxay ka sinaayeen arrinta ku aadan ah, badda iyo heshiiska somalilan iyo etoobiya ee wada gaareen oo badda in so- etoobiya la siiyo labaatan kilomitir oo ka mid ah ugu horeyn waxaa goobtaasi ka hadlay wasiirka amniga xukuumadda federaalk soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi isagoo sheegay in gardarre ay tahay heshiiskaas waxaa ku xigsan doona gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf madaale xildhibaanad gobson iyo wasiir xagaa ayaa dhankooda khudbadaha qaadan doona wasiir axmed fiqi ayaase ugu horeyn doona
in wixii meel soo waajahaa meesha kale ay soo waajahayaan sidaasna ay ahaan jirtay oo mar walbaba meesha yarood hadba wax ka jiraan inta kale inay u gurma jirtay arrinta etoobiya anigu muuse biixi waxba dhihi mayo laakiin dalka soo bareeray soo bareeray oo xadgudubka inuu ku xadgudbo dadka soomaaliyeed u soo bareeray waa ninka la yidhaahdo abiy axmed ee etoobiya hoggaamiya ninkaasaa u soo bareeray wuxuuna ictiraafku sheegay wuxuu ictiraafkii ka qaaday dowladnimada soomaaliya wuxuu ka dhigan tahay heshiisku sheegii u galay asagoo yidhaahda asagoo yidhi dowlad soomaaliyeed ma jirto taas miyaa laga yeelayaa abiy taas miyaa laga yeelayaa abiy taas miyaa laga yeelayaa abiy abiy nin iska jahwareersan buu ahaan jiray waad ogtiin erater ayuu ku duulay suudaan kale qaybinteedu qayb ka yahay jabuuti buu la dirirsan yahay dariskiisii oo dhan haddana soomaaliyadii u fiyoobeyd halkii meeloo u fiyoobayd buu haddana dagaal ku bilaabay ninkaasi nin aad u jahwareeray talaqbu tiro badan dalka gudihiisii qowmiyaadkiisii qowmiyaddii tigreegu ka soo jeestay qowmiyaddii amxaaradu hadda dagaal ku wadaa qowmiyaddii orommadu asagu ka dhashay qayb ka mid ah dagaal ka socdaa dhulkoodii nin raba inuu isku qaboojiyo broblemka dalkiisa gudihiisa ka haysta ayuu rabaa inuu ku daaweeyo inuu broblem kale abuuro oo yidhaahdo reer etoobiya waxaan idiin soo wadaa dhul dekad aad lix boqoloo sano gaari weydeen ciidamadii ugu badnaa axmed gurey xilligiisii buu minilig iyo boqortooyooyinkii hore etoobiya ay dagaal soo qaadeen waa gaari waayeen badda soomaaliya lixdan iyo afartii bay soo qaadeen dagaal kale waa gaari waayeen badda soomaaliya toddobaatan iyo toddobadii bay dowladda soomaaliya isku dayday broblemkaas inay meesheeda ka suuliso waa la ogyahay wixii kala raacay intaas waxba waa ku qaadan waayeenee laba kun iyo lixdii ayay wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xidhka soomaaliya ee calankoodii ka surteen badda yimaadeen isku dayeen baddaan inay qabsadaan iyo dhulkaan kismaayo iyo dhulkaan dhan waa ku guuldarraysate waa ku guuldarraysteen waa la ogyahay laba kun iyo siddeeddii aakhirkeedii ciidamadoodii iyo dhiig iyo dhaawac wata inay ku huleeleen soomaaliya oo ay galeen dhulkoodii ku laabteen abiy khabardaar weeye marka hadduu yimid ma oga dalkan iyo dadkan waxaa kala dhex maray runtii wuu soo qaldamay wuu soo sirmay dalka soomaaliya iyo dadka soomaaliyeedna degdeg dheeldheel laguma qabsan karo wuxuu ciidan xooga ku gaari waayeyna haddeertaan saxiixa muuse biixi walaalkeen muuse biixi oo runtii culaysyo badan ay heleen culays badan hadduu haysto waxay ahayd inuu u soo dhaco halkan isbuuc ka hor baan joognay dalka jabuuti waxaa lagu heshiiyey bisha febraayo in laysku yimaado oo arrimaha masiiriga ah dalkan sidii laysugu keeni lahaa dalkan sidii dib wada jirkiisa waxay gocanayeen oo tabanayeen sidii looga daaweyn lahaa ayaa loo ballamay bisha hadda febraayo bishaan soo socota waxay ahayd haddii culays haysto waxay ahayd hadduu dhinac u dhacayo inuu dhanka soomaalida u soo dhaco marna lagama filayn inuu etoobiya sidaas shuruud la'aanta sidaas rakhiiska inay uga saxiixanayso saxiixna maahane inay maaragtay inta qoorta qabato waad arkayseen xalay isagoo dhar cadcad la saarayo oo waxay tahay aan la garanayn dhaqankii soomaaliya dhar aan ahayn odayaal oramaa intay isku shee- maaragtay geesaha ka istaageen odagiyo inaad moodid in la qur-aan saarayo nimanka hadda qur-aanna ma oqoon kuwaasi waxay saarayeen lama yaqaan odaygii waxaan u malaynaynaa marka waaba nala ka qaatay waana ka xoogaha waaba waxbaa lagu sameeyey aan u malaynaynaa muuse sidaas kuma fogeyn muuse nin ciidamada soomaaliya ka tirsan buu ahaan jiro oo militariya lagama filayn nin ciidanka soomaaliya ka tirsan oo saban sabankii dagaalamay oo lixdan iyo afartii laga yaabay inuu dagaalamay maanta inuu sidaas fudud uu yidhaahdo saxiix baan waxaan ku beddeshay aqoonsi baan ku beddeshay muuse waxaa weeye runtii ninkaas walaalkeena iyo dadka reer somalilanba dad sharaf leh ayay u- ayay yihiin waana la yaqaanaa reer somalilan midnimada dalkan iyo halgankiisii qaybtay ka ciyaareen haddana waxaan runtii ay diyaar u yihiin inaysan arrintaasi qaadmin suurtagal ma labaatan kiilomitir ma cirkaa looga soo degayaa soo dhul kama sugayo horta la soo maro soo dhul la qabsado kama soo horreeyo labaatanka kiilomitir oo badda ah ilaa ninkii bad kale ma lahane see ku imaanayaa waa inuu dhulka soo qabsadaa horta marka hore dhulkoo dhan la wareegaa kadibna yimaadaa arrintaa dowladda soomaaliya shalay xukuumaddu waxay ka soo saartay go'aan shacabka soomaaliyeed oo dhan meelay joogaanba waajib ku ah baarlamaanka soomaaliya ayaa go'aan kale ka soo saaray waajib ku ah dadka soomaaliyeed inay difaacaan midnimadooda iyo wadajirka dalkooda madaxweynaha ayaad ogeyda in shalay siduu u soo u hadlay baarlamaanka uga hadlay hadal saxa hadal odaytinimo hadal mas-uuliyadeed oo geesinimo leh shalay baarlamaanka hortiisa ka hadlay waxaan diyaar u nahay dadka soomaaliyeed waana la yaqaanaa ma tabar darna nin baa xalay wuxuu yidhi dadka soomaaliyeed ciidan ma haystaan ayagoo dhan baan wada ciidanaa ilaalugu ma qof aan qori haysan baa jira haddii loo baahdana waa la qaadanayaa dalka soomaaliyeed waxaan leenahay abiy waad qaldantay waad soo qaldantay etoobiyana dhaawac iyo dhiig badan baa ka daadanaya mid kale ha ugu darin ka soo noqo arrintaas aad iyo aad baan shacabka reer gobolka banaadir ee soomaaliyeed ee halkaan ku dha- halkaan maanta isugu soo baxayna waa ku maasan yihiin waxaa noo ballama difaaca dalka waxaa noo ballama waxaa noo ballama waxaa noo ballama aad iyo aad baa umahadsantii guulaysta wasalaamu calaykum waraxmatullah
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد waxaan halkaani salaan qiimo badan uga soo gudbinayaa dadweynaha soomaaliyeed ee caasimadda magaalada muqdisho ku nool degmooyin iyo dhallinyaro iyo ardadaba waxaan si gaar ugu mahad celinayaa ardada isduulaadkoodii saakay ka soo tegey ayagoo difaacanaya dalkooda jiritaankiisa ayagoo daraysan in lagu soo xadgudbay dalkoodii ayagoo dareensan in lagu xadgudbay midnimadoodii ayagoo dareensan in la bililiqaysanaayo dhulkoodii qayb ka mid ah ayagoo diidan ayay yimaadeen halkaan mudan wasiir iyo wasiir dowlahaba waan uga mahad celinayaa dadaalka dheer ay sameeyeen dadkaani saakay siddeeddii subaxnimo ayay isu soo baxeen ay socod soo bilaabeen ilaa iyo hadda way soo gelayaan waxay ku tusee taasi dareenka soomaalinimada ah iyo waddaniyadda ayay ku tusee waxaan leennahay waa gabal sii dhacaayo waxaan leennahay muuse biixi wakhtigaagi waa dhammaaday wakhtigaagi waa dhammaaday da ahaan iyo maamul ahaanba jiilalka soomaaliyeed ee soo koraayo biyahooda ha iibgaysanin ayaan leennahay madaxweyne muuse biixi intaas ayaan u sheegaynaa abiy axmed waxaan leennahay soomaali oo mid ah oo nabad ah ayaa ku anfacayso inaad jaar la noqoto inaad ictiraafkii soomaalinimada iyo dawladnimadii soomaaliya inaad dhaawacda kaa akhrisan mayno mana kaa aqbalayno soomaaliya way ka gudubtay markii la gacmagacmay jiray cid aan gacmagacmaysigeeda aqbalayna ma jiryo waxaan si gaar ugu mahad celinaynaa dareenkii waddaniyadeed ee walaalahayna reer somalilan ay ka qaateen ilaa iyo shalay markay maqleen ilaa habeen hore ay taagnaayeen bulshada hortooda ayagoo kafal celinaayo diiddan waxa uu ku kacay muuse biixi muuse biixi dadku waxay kaa sugaayeen doorasho waxay kaa sugaayeen inaad fursadda aad iibto kaama sugaynin inaad baddoodii iibsato labaatan kiilomitir waa dhul intee la eg markaad leedahay waa liiste aad leedahay adiga ma ahuba hadhow inaad ka qaadi kara mar haddaad soo geliso arrinkaasi soomaaliya meel kastay joogto dibad iyo gudaba way ka dhiidhiyeen waxaana leennahay ma ogolin ma ogolin ma ogolin badda soomaaliya iyo biyaha soomaaliya iyo berriga soomaaliya in meel laga soo gala ma ogolin dhiiggaynaan huraynaa naftaynaan huraynaa maalkaynaan huraynaa wakhtigaynaan huraynaa waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa ayaantii oo badda soomaaliya laysku haystay siday uga dhiidhiyeen walaalahayna reer waqooyi maanta waxaa waajib nagu ah inaan ka dhiidhinno in lagu xadgudbo baddii berbera amba saylac meeshay doontaan noqotee midaan ogolnaha ma jirto meeshay doontaan noqoto waa mahadsantihiin saad isugu soo baxdeen oo dareenkiinna u muujiseenna waan kaaga mahad celinaynaa halkaas ayaan rabaa aniga inaan ku soo koobo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kani waa premier walad lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeeg
gudoomiye ku-xigeenada gobolka dhammaan ka soo qaybgalayaasha munaasabaddan aadka u qiimo badan ee shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada leh mustaqbalka soomaaliya ay ku muujinayaan inaanay raalli ka ahayn oo aanay marnaba aqbalayn intaa ka ka mida dhulkooda la qaato waxaan leeyahay dowladda etoobiya waxaan nahay deris weligeenna waa ahaan doonnaa taariikhdeenna waxaa ku jira waa cid walba way ka dheragsan tahay waxaan islahayn maanta waxaa loo gudbay in ay derisnimo iyo iskaashi iyo isdhexgal bulsho sida caalamku maanta yahay ay u dhaqanto laakiin nasiib darro melle sanaawiyo muxuu ahaa abbeeyo waxaad casuuntay dhibaato hor leh dagaallo fakhri ayaad casuuntay maadaama aad ku baaqday oo aad dhar soomaaliyeed oo aanad xaq u lahayn muuse biixi madaxweynaha somalilan oo wakhtigiisii dhammaaday dadka uu matala aan kalsoonnida ka haysan muxuu ah golayaasha matala dadkana aanu kalsoonni ka haysan inaad tidhaahdo waxaan la galay heshiis heshiis warqad ku qorani laguma bixiyo dhul nasiib darrada kale ee aanay weli dadku fahamsanayna inaan u bayaamiyo rabnaana waxa weeyaan meeshu maaha deked waa saldhig ciidan waxa uu bixinayaa waa saldhig ciidan weli taariikhda ma dhicin laba daloo deris ah oo hi- taariikhdoodana cadownimo ka dhaxayso inuu ka kale dhulkiisa ku casuumo maraakiib iyo ciidamo uu leeyahay yaa garantiiga siinaya ummadda soomaaliyeed ama isaga laftiisa yaa siiye inaanay isku xidhmayn wuxuu kala qoqobayaa heshiiskaasi dhulkii soomaaliyeed sina uma aqbali karno wuxuu ka soo horjeedaa dhaqanka derisnimada wuxuu ka soo horjeedaa muxuu ahaa international lowga wuxuu ka soo horjeedaa habdhaqanka dawladnimada casriga ah sina uma aqbalayno mana aqbali doonno xamar dadka ku noolna waannu mahadcelinaynaa idinkaa xora dadka soomaaliyeed xornimadiidii maskaxdoodii halkanay joogtaa dadka soomaaliyeed ee gobollada waqooyi ama somalilan ku noolneen annaga iyo gobsan ka soo jeednana waa dad xariira waa dadkii shuruud la'aanta shalay keenay midnimada soomaaliya yaanini sirin timir laf baa ku jirta diyaargarooba naftiinna u diyaariya inaad ciiddiinna iyo dalkiinna iyo dadkiinna u hurtaan wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu Kani waa
caam ahaan bulshadayna cula cula bal cula dhegihiinna aan ku casuumo maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima waa cisbitaal casri oo cajiib oo qalabaysan alcaasimo hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadil ka yiraax iyow ku ladnaan dhakhaatiir cilmilo cudurrada daweyso oo caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xidhiir baaritaan casriyeysan daweyn cabiran oo cudurrada dabiibta alcaasimo waa ku diyaare cid walba la xiriir isbitaalka takhasusiga ee alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeegga caafimaad ee aad u baahnayd cisbitaalka waxaa kugu diyaara dhakhaatiir aqoon iyo takhasus kana tilmaaman dhakhaatiirta dalkeena jooga isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haweenka iyo daweynta dhalmala'aanta allah ubadka bixiye dhakhtarka carruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha dhakhtarka lafaha sida bedelidda jilbaha iyo simaha dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka indhaha iyo dhakhtarka maqaarka dhakhaatiirtanina waxaa isugu jiraan soomaaliya ajaanib qalabku cisbitaal ku shaqeeya waxaa ka mid ah kombiyuutarka wadnaha kombiyuutarka urkujirta raajo casri ah qalab shaybaaro casri ah dhalooyinka ilmaha lagu koriyo qeybaha ambalaas emergency iyo umuliso afar iyo labaatan saac heegan ah waxaad ka helaysaa cisbitaalka farmashi afar iyo labaatan saac lagugu shaqaynayo talaalka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba talaalka cagaarshowga isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada hodan wadada maka almukarama tarabiyaano ama wixii faafaahintaas dhan waxaad kala xiriirtaa eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo afar ama eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo sagaal
ibs bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaarada adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaantu ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo quramaahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elite mastercard haddaad aasiya joogta eshiya aad u socdaasho ama yurub eeriyadeedii oroba aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elite mastercard akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono i b s bank dalmar iled mastercar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale raboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b lonch aad ku helaysaan si fari ah dalmar elid mastercard waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank deeman mastercard oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doona dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah i b s bank kulmihii mastercard waxaa loogu talagalay ardada wax barata kaafiya mastercard waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega 3d secure oo kugu soo dhici doona mobilka ama emailka waxaa kale oo i b s bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank i b s bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda
xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirta yaxaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa muggaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shuboo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal doolar ee bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba laba kaa dhammaanaynin somteel rayn badana cabdulla ku shubo shan doolar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba iidahab adigoo garaacaya code numberka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo iidahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan code numberka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhamays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban doollar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn haka dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo bilaah caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega iidahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban doolar afargees ugu dambayntii uga shubo iidahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban doolar afar gees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahas faa'iida waa ka buuxda sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited data internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba iidahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa ay noo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaxo tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jidhka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar mango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weynay shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar mango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
aqoon aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaa doran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier waa iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamula kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda.
intaa in ka badan baa ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkeenna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeku waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bi-
barnaamijka wareega wararka ayaa dhegeysanaysa raadiyaha dalsani muqdisho idinkaga imaanaya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka somalilan iyo saxufiyiin hargeysa jooga oo dood kulul ay twitter spaceka dalsan t v su-aalo ku weydiinaysa ku dhex martay danjire yuusuf garaad oo ku saabsan heshiiska la sheegay in etoobiya la gashay somalilan doodan ayaa ahayd mid muhiim ah waxaana xiriirinayay agaasimaha dalsan xasan cali geese yuusuf garaad xildhibaan rambo iyo sidoo kale cabdirasaaq catoosh oo saxafi soomaaliyeed ah iyo cabdiraxiin moliid oo isaguna saxafi ah ayaa doodaasi ka qayb galay
laba su-aalo waay waxaan siinayaa cabdiraxiin moliidaan siinaa oo saxafiyiinta soomaalida iyo zaki ismaaciil oo muqdisho jooga aan markaa soo xirno labadaa su-aalaan ugu dambaysa yusuf soo dhow mar
بسم الله الرحمن الرحيم حسن واد السلام يا دمانتي مرت شرفتا magacaygu waa cabdiraxiin mawliid waxaan ahay saxafi jooga magaalada hargeysa hargeysa ka shaqeeya saddex su-aalood oo kookooban baan haya intaan laakiin su-aalaha weydiinin waxaan jeclaan lahaa hostiga inoo haya meesha saddexa su-aalood ugu dambeeya amba afarta su-aalood ugu dambeeya inay qaataan dadka reer somaliland kasoo jeeda ee halkan idinkula jira runtii ma arkayo qof reer somaliland ha ma arkayo ma arkayo hadda weli qof reer somaliland oo su-aal ku saabsan arrintan weydiiyey halkan waxaa ku jira
markaan marka adaa wada matali doono soo dhow ha laakiin waxaa kaloo jiro aan isla weydiin lahaa ka codsan lahaa inuu xildhibaan ku jira oo xildhibaan eh, rambo isna uu su-aal idin weydiiyo saddexdii su-aalood aan ku carara anigu cambaarinta soomaaliya ay hadda ay waa soo saaray xildhibaan rambo waa saaran yahay Okay.
Okay, good.
Cambaareynta soo cambaareynta Soomaaliya ay cambaareysay maanta go'aankaas maxay ka bedeli kartaa arrintan waxaa hore loo ogaa inay dhiib wal cambaareysay wax u joogsii jirin soo taasna dariiqii dhiib wal mari kari mayso because Soomaaliya maanta kama taliso Somaliland awood badan kama laha cambaareynta Soomaaliya maxay ficil ahaan ay qaban kartaa oo samayn kartaa taasi waa kow su-aasha labaad waxaan Yuusuf Garaad jecelahay eh, anagoo reer Somaliland bal markan xaggaygaad ka soo istaagto maxay noqon kaxad ka heshiis khasaaraha iyo dhibta ugu jirta laakiin maxay tahay faa'iidada somaliland ugu jiri karaysa arrintan saldhigga military su-aashayda saddexaad ee aan jecelayn aan weydiiyo waxa weeyaan farmaajo oo aad ka tirsaneed xukuumaddiisii waxay etoobiya u ogolaatay inay siiso xasan sheekh oo maanta isna hadlay hadalladiisu waxay u dhignaayeen hadalkii uu ka jeediyey baarlamaanka oo dariiqa etoobiya ay qaaday waa dariiq khaldane dariiqa caadiga ah soo marto oo u muuqata aniga ha ay soo marto ana u saxiixayay markaas diidmada soomaaliya soo uma muuqato mid ay xaasidnimo ay somalilan ku xaasiyeyso waan ka baxaanu
waaya rambo xildhibaan kuwa ka mida baarlamaanka somaliland aan siinaa xildhibaan soo dhow balada israacsada
xildhibaan soo dhowow
haa xasan waad mahadsantay marka koowaad caawodha gacantaan taaganay dadka reer somaliland waa inaad iyagana siisaa marka koowaad waan salaamayaa yuusuf garaadna waan bogaadinayaa sida uu waa geesi adiga yuusuf bade xoogaal baa utay somaliland ma markaas yara dhiga marinaysaan mooyaane yuusufna waxaan odhan lahaayuun yuusuf halkaad nin kaga tagto halkaad nin ku qaadata nin baad kaga tagto ilmaadeeradabaad caawa dhan u warramaysa inaad annagana na soo dhegaysatay ahayd hadalka xasan sheekh iyo dowladda soomaaliya waanu dhegaysananay maanta waananu la yaabnay waxaanu kula yaabnay saawax cabdiraxiin sheegay xasan sheekh wuxuu uhi etoobiya waddo khaldan baad raacday jid khaldan baad martay annagana soo mar simbili xasan sheekh yuusuf garaad farmaajo iyagoo xamar joogaa inay dekedaha berbera ama etoobiya siiyaan ama cid kala siiyaan waktigii sidaa laysu boobi jiray sidaa laysu aroosan jirayna waa la dhaafo qarnigii koob iyo labaatanaad baa madaxda lagu jiraa halka kolna yuusuf garaad ka soo hadal qaadayo in shabaab taageera ku heshay etoobiyada la dagaalamaysay iyo masar buu xasan sheekh la hadlay iyo qatar baa lala hadlay war annaga waxa ayaan la isugaan jebin waxaa kale tood odhan lahaa war yuusufow dad walaalaabayna taariikhda waad garanaysaa kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii caawoo dhan waan ku dhegaysanayay marna kumaad noqon tadeerater iyo etoobiya xorriyadooda ka sheeganaysay dadkaa reer somaliland dad walaalaheena uu dowladnimo inoo keenay oo la xumeeyey ayay ahaayeen war maantana ilmaad heriya waxaanu idin leenahay on ku talilaa waar kala quusanay qooma la-aada waxaan noqonnaa saddex dowladood oo walaalaa innaga iyo jabuuti iyo annagoo somaliland iyo jabuuti iyo soomaaliya oo igad ku wada jira oo dhinacu waxu wada ridaa oo dhinac wax kasoo wada ridaa oo walaalo iskaashada tusaale yar waxa ugu fiican waxa u yar ee haddaanu reer somaliland aanu idiin qaban karnaa yuusuf garaad hooyadii iyo carruurtoodu markay kusoo qaxeen hargeysa labadii kun iyo lixdii waa inta ugu yar oon qaban karno waa tusaale geesi wuu ogyi waa arrin maadariyaal haysbiyo dheejirinaya
okay rambo waya rombo kaga soo dhamaatay maseed iyo eh, ambasadorka eh, abi waa naqaanaa qaraska tuurkiisa eh, caawa hadduu inta baxo oo hargeysa ka dego oo warkii maanta soo baxayo o dhan oo jalaq u siin waayo eh, maxaa la gudboon dowladda soomaaliya haddaad maanta wasiirka arrimaha dibadda ahaa lahayd maxaa tallaabahood ku talin lahayd in la sameeyo Eh, tan labaad dadka waxay leeyihiin inta badan eh, su-aalaha waxaa arkayay aada waxaa loo retweet garaynayay eh, ambasadorka soomaaliya u fadhiya etoobiya oo aada u retweet garaynayay wixii ka dhacay eh, adsaaho Eh, miyaanay ahayn eh, wax ku filan in uu qofkaasi ku laabto waddankiisii oo asigana waddanka lagu celiyo sida kii hore aan u dalban dadka qaar oo diblomaasiyiinta waxay leeyihiin haddii ambasadorku dowlad ay wacato ambasadorkeeda waddan u fadhiyo kan kalena automatically waxaa qabanaya sharciga ah inuu asigana waddankiisa la tashi ula laabto ma jiraa eh, curfi diblomaasi oo dhankaas eh, noocaas dhigayo oo ayadoona laba dhihin bax qofka uu isgaranayo warqadihiisa inta qaato asigana uu eh, la tashi ku bixi karo oo waddankaas aadi karo aada umahadsantaha saddexdaa su-aalaan qabaan aada aada umahadsan tahay cabdirashiid mawliid cabdiraxiin cabdiraxiin mawliid cabdiraxiin waad mahadsantahay waa soo dhowow dad walaalaha nahay waa annaga isku af ku hadlayna waa annaga isku barnaamij ku jirna caawa ma gelaysid maxaa la yidhaha twitter space tigrayana ama maxaaraa ma gelaysid ama oromo ah midka soomaaliga soo gelaysa haddii xataa aad siyaasadda looga hadlayo khilaafsan tahay marka wa wax naga go-ayana maaha annaguna saasaan kuu nahay adiguna sidaasaad noo tahay hadallada maanta yeerayay ee la cambaaraynayay iyo dariiqii d p world hadday qaado ka waran maxaa dhici kara waxay soomaaliya qaban kartaa waxa way dariiqa d b world way ka weyn tahay hadaayan mar baan fasiray laba qodob oo isdul saaran weeye somaliland baan goynaynaa oon ka goynaynaa soomaaliya iyo waxa weeye dhul soomaaliya leedahay oo ka tirsan deegaanka somaliland ayaan degaynaa on saldhig ka samaysan oo qaadanaynaa marka d p world iyo wax la barbar dhigi kara maaha waxay noqonaysaana haddii tallaabo tallaabadaas haddii la qaado in la islaayay noqonaysaa haddii caqligu shaqayn weydo haddii diblomaasiyaddu shaqayn weydo haddii in la islaayay noqonaysaa marka waxaan rajaynayaa inaysan meesha nala gaarin ee xalkeeda diblomaasiyad iyo sharciyad lagu kala baxo waxa dowladdan ku hadlaysana waa sida waxaan hubo in rijinku aaminsan yahayna waa sidaas saldhig military maxaa faa'iido ugu jira oo dhinacaaga haddaan isgeeyo somaliland maxaa ugu jira dalkaa quwad badan oo ka tiro badan oo si yaro suuq madow ahoo sharciga caalamiga waa- aan waafaqsanayn aad ciidamadiisa ugu ogolaata inay ku kor degaan hadde adiga eh, eh, en, adiga isu loogay haddii haddii wax sharci darraa kugula kacaan haddii ay ka baxaan heshiiska haddii ay qaataan dhulka aad siisay mid ka badan haddii ay kugu xadgudbaan sharciyad kaa qabanaysa iyo cid kaa qabanaysa iyo meel aad la soo istaagi kartaa ma jirto maxkamadda caalamiga uma gudbin kartid dacwad kamaba tirsan Eh, eh, qaramada midoobe uma gudbin kartid saa kamaba tirsanid au uma gudbin kartid dacwad kamaba tirsanid inta soomaaliya maanta la hadlayso mase ma lama hadli karti marka anigu uma arka faa'iida waxaan u arkaa khatar aad soo dhawaysanayso bambaano aad guriga soo dhiganayso oo oo adan aqoonin sidaad u isticmaali lahayd ay iila mid tahay oo markii doonto kugu qarxi karta Een, aniga hay soo marto Een, xildhibaankuna waa weydiiyey rambow xildhibaan aad baan kaaga mahad celinayaa inaad barnaamijkan kasoo qayb gashay iyo inaad si saraaxiya su-aala noo weydiisay ii weydiisay eh, tiimka aad ku dhex weydiisay igu dhex weydiisay cabd cabdiraxiim mawlid iyo iyo adiguna isku su-aal meesha aad ka tihin waxa waaye xasan shiikh iyo farmaajo iyo anigoo magacayga aad ku dhex dartay Een, een, la level maaha nimankaas laakiin waxa weeye wuxu maaha shaksiga xasan markuu leeyahay een, dariiq khalada ayaad maraysaa wuxu maaha shaksiga ma laha eh, aniga ha laysoo maro Eh, ma laha reerkayga ha lasoo maro wuxuu leeyahay madaxweynaha soomaaliya ha lasoo maro madaxweynahaas waxa diidaya inuu berri ka maalin inuusan bixi umalayn maayo tan dhacday maanta kadib inuu noqonayo Eh, haddii mu- maanta muuse bixi ahaan lahaa ama uu ciri ahaan lahaa ama faysal cali waraabe ahaan lahaa madaxweynaha soomaaliya isagay ahaan lahayd in la maro macnaha waa sharciyadda adduunka waa sharciga gobolka wa- waa waa sharciga qoran iyo dhaqanka diblomaasiyadda dal inta la tago gobolkiisa eh, eh, annagu heshiis lama geli karno maxaa la yidhaahdaa eh, en, gobolkan soomaalidu degantaa iska dhaaf wax kale jigjiga maanta intaan tagno saldhigna siiya ma dhihi karno soomaadan kale haddaan dhahnana ama action baan lakugu jawaabaya ama waxaa leeyahay dowladda disabo fadhida la hadla marba ciddii joogta marka waxaa laga hadlaya xasan sheekh maaha ee waxa weeye madaxweynaha soomaaliya farmaajo markuu dekeda bixinayana magac soomaaliya ku bixinaya maahan iyo madaxweyne kuma bixinayo reer iyo eh, eh, eh, gobol gooniga kuma bixinayo marka eh, taasina waa taas Een, ethoobiana maaha in soomaali doonayso in ay eh, deked la-aan iyo biyo la-aan eh, gaajo ay u dhimato ma ah soomaaliya ma doonayso laakiin waxay doonaysaa si sharci ah oo si siman ah oo annaga danta nagu jirta aan sheeganay oo iyagu danta kale ay sheegteen oo negotiation dhacay oo laysku afgartay oo caalamku og yahay in in ay ay ku yimaadaan dekedaheena dan baana noogu jirta sida hadaayo u sheegay Een, su-aasha kale ad weydiisay een, rambow su-aasha kale ad weydiisay ilaa xorriy nimanka xorriyadda keena iyo markii een, haddaan xor noqoto somaliland eh, xor way tahay haddii ay soomaaliya ka go'do somaliland in ay soomaali dan u tahay hooyadii way joogtay waa sax by the way hooyadii baa marmar lagu celiya laakiin konton iyo saddex qoyskayga oo hooyadii u weyn tahay baan geeyey hargeysa markii xab- eh, etoobiyaanku ay ka dagaalamayeen muqdisho Een, qaarkoodna jaamacaday ka dhigteen qaarkood iskuul muddo sanado fara badan bay deganaa qaar baaba kasoo laaban waaye Een, muddo dheer marka in soomaalidu is- dan isu tahay waa wax la ogyahay taas laakiin walaalow een, hadda maanta waxaan ka hadlaynaa ma aha soomaaliya iyo somaliland taas jabuutiya looga soo wada hadlay muddo aan toddobaad laga joogin saddex beri afar beri ka hor looga soo wada hadlay waad i og tahay ayaa laga yaaba haddaad akhrisay qoraalladeeda anigu waqooyiga markii dagaalku ka dhacayay baan joogay se- siddeetan iyo siddeed ma joogin laakiin siddeetan iyo sagaal iyo sagaashan ayaan ka shaqaynaya anigoo samafal ah aad iyo aad iyo aad ayaan ula caadifadaa wixii berigaa dhacay marka a- aan ka fakero ama soo xasuusto waxaan joogay markii ay reer somaliland isdilayeen sagaashan iyo afarti iyo xiliyadaas Een, oo ka dhashay khilaafkii siyaasadda marka dad aan xumaato la raba maaha dad aan dhibaato la jecelahay maaha dad aan anigu ama siin karo ama u diidi karo eh, eh, eh, gooniysataankooda ma aha laakiin waxaan leeyahay sidaas etoobiyaan u leeyahay war sharciyad iyo wixii ha mareen soomaalidu ha ka wada hadasho soomaaliya iyo somalilan ha wada hadleen laakiin markaan etoobiya ishayno haddee ma aha in in somalilan ku dhex jirto waa jeclayst maanta eh, go-aan ka soo baxay dowladdeenu inuusan somalilan ka hadlaynin ee uu ka hadlayay soomaaliya keliya madaxweynaha markuu hadlayay soo qaaday sida uu usoo qaadayna waxay ahayd in in eh, maaragtay eh, eh, si qabow oo dabacsan oo walaaltinimo ah oo isxasuusin ah ay ahayd laakiin hadda waxay siistaa waxa wey walaalo sharciga adduunka ee maababka adduunka ku qornaayeen eh, eh, eh, dalba meel lahaa Eh, waa dal dalkii kale meel ka qaadanaya maxaad uga hadlaysaan ha- hanugu qabsanina markay dhexdeena tahay annagaa qaadanayna deegaankeena iyo somaliland dhan baan qaadanaynaa miiskaad soo saarteen waa ka xajoonaynaa wax unbaa layskugu afgaran doonaa marka u dambeysa marka cadaawad soomaaliya een, looma qabo somaliland een, marka laga soo tago khilaafkii ayaan u dhacay iyo dagaalkii laysku laayay kaasoo runtii dadka xamar jooga iyo soomaali koonfurteeda badankooda ay u arkaan maslaxad in laga shaqeeyo Eh, qaar qayb ka ah waa jiraan dabcan laakiin taasina waa un khilaaf soomaali gudaheeda ah waxaan rajaynayaa iyada lafteeduna in ay waan waan iyo nabad ku dhammaato maxaabiista la kala hayna la sii daayo Een, zaki mr zaki arrimaha dibadda een, tweetka dowladda ha waxaad sheegtay safiirku inuu maaragtay een, safiirka ethoopia inuu tweet garaynayo waxa addis ababa ka soo baxay iyo arrimahaas Een, walaalkii sida saxdaa saas wey safiir haddaad aragto waa inuu matalo oo taageersan yahay siyaasadda dowladdiisa haddii kale safiirku ma aha inuu kula joogana maaha Eh, eh, een, safiirku halkaa ninka fadhiyo safiirka etoobiya ah wax uu uga duwan yahay abi axmed oo muqdisho jooga ma jirto marka adigu ama etoobiya ayaad een, xiriirka u jaraysaa ama aad naga tagan leedahay oo bal aan soo kala fikirno ayaan soo kala nasanno ama aad la macaamilaysaa Eh, een, safiirkuna waa messenger maahan siyaasad gooye ma ah waa waa fariinta ninkii siday Eh, waa waa wariyihii warka kuu soo sheegay oo aad eh, warkii aadan jeclaysan oo aad maagtoo kala way marka safiirku maaha qofka siyaasadda gooye waxa dowladdiisu qabto ayuu ayuu kuu sheegayaa ama faafinayaa waana nidaamka safaaraduhu yihiin diblomaasiyaddu tahay waana inaan ku xushmaynaa Een, qodobka aad i weydiisay iyo arrintan lafteedan isku xirayaa Eh, qodobka aad i weydiisay oo ah safiir haddii loo yeerto kan kale waa inuu baxa miyaa sharciyan Een, dusha kama xasuusto namana soo marin anigu intaan joogay laakiin waxaan idiin sheegaya gabyinba aqoon guud ahaan een, xeerarka diblomaasiyadda oo maqlaysaan marka laga tago shuruucda kale ee jira ee international looga ah oo oo ah een, conventionska iyo maxaa la yidhaha maxaa la yidhahaa axdiga een, charterka u l iyo au marka laga soo tago iyo sharciyada caalamiada waxaa lagu dhaqaa qodobo yar oo kooban oo hadda aad google garayn kartiin oo wada akhrisan kartaan oo aad reference mar walba ka dhigan kartaan anigana ay ahayd ba inaan dib usoo fiiriyo caawa vienna convention ale- ayaa la idhahdaa Eh, een, vienna convention
guud ahaan barnaamijka wareega wararka caawintaas ayaan kusoo gabagabeynaya anigoo cabdisalaan julo shaakir ayaa idinla socodsiinaya cabdiwaahi cabdiqaadir xasan ayaa farsameynayey barnaamijkan lambe intaa ku kalmi doona amaan alla